assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaheenna andalus iyo internetka oo caalamka oo idil aad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa jadwalkeennii galabnimo maantana waa galab jamco ah adahan oo kale waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii aad wada sugayseen ee sahanka dhaqaalaha waxaana u diyaar ah oo aan mikrofoonka ku wareejinayaa walaalkeen cabdifitaax abow muxsin oo aalaaba noo soo jeediya barnaamijkaas cabdi fitaax aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimcaha haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonnaa halka uu gaarsiisan yahay khayraadka biyaha ee waddankeenna roobabka webiyada togagga iyo biyodhuleedka waxaan sidoo kale soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah mashaariicdii horumarineed ee horey looga fuliyey khayraadka biyaha waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya aqoon-yahanno waxgarad iyo waajoog soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha onlaynka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag biyuhu waxay ka mid yihiin waxa loo yaqaanno natural resourceska ama khayraadka rabbaaniga ah ee eebbe ugu deeqay aadanaha waxay aasaas u yihiin jiritaanka nolosha aadanaha xayawaannada dhirta dhulka iyo guud ahaan nolosha oo idil meelo badan oo qur'aanka kariimka ah ayaa lagu sheegay faa'iidooyinka iyo ahmiyadda ay biyuhu u leeyihiin nolosha kayaanaadka oo idil marka biyaha muhiimadda ay leeyihiin waa wax iska cad oo qof waliba u garanaayo inay aad ahamiyadoodu weyn tahay allah subxana watacaala wuxuu leeyahay wa jacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun shay kastaba inuu noolaado waxaa sabab u ah biyaha oo allah subxana watacaala uga dhigay inuu noolaado qofku macnaha biyihii ayaan haddana dadka laga abuura wallahu khalaqa kulla daabbatin min maa'in marka shay kasta waxaa laga abuuray waa biya laga abuuray inay noolaadaan sababtoodana waa biyaha haddana oo noloshiyaa uga xiran inay noolaadaan waa biyihii waxay ku noolaanaayeen allah subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay aayado kaleeto afa ra'aytum almaaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu almunziluun low nashaa'u jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun allah subxaana wa tacaala wuxuu aayad kale ku leeyahay qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawraa faman ya'tiikum bimaa'in maciin waa maya alla hadduu biyahan macaan dhanaan ka dhigi lahaay cid bedeli karta ma jirto cid heli karta biyo macaanna ma jirto allah nicmadiisa iyo naxariistiisa ayaan ku helaynaa kuna haysannaa haddana haddii biyuhu si guud ay guraan haddana ma keensan karno ma heli karno allah ayaa subxana watacaala fadligiisa nagu siiyey iyo naxariistiisa asiga ayaan uga mahad celinaynaa waxaana loogaga baahan yahay oo naloogaga fadhiyaa oo nalaga rabaa si joogto ah inaan allah subxana wataala u mahad celino waayo mahad celinta waxaa lagu helaa in nicmadii horena ay kuu fariisato oy qayd u kuugu noqdo shukrigu ee midka dambana oo kaa maqana dalab uu kuugu noqdo allah subxana wataala wuxuu leeyahay nicmada biyaha asigoo tusaalayn insaanku falyandur ilinsaanu ilaa dacaamihi أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وآذي وحي تهي وحلا ولا قرنا يوم مهمة بيه
sida ba ku cad qur'aanka kariimka biyuhu waxay lafdhabar u yihiin horumarka bulshada dhaqaalaha tayada nolosha xasilloonida dhaqanka iyo ilbaxnimada iyadoona xadaaradihii ugu horreeyey ee aadanuhu ay ka soo bilaabmeen meelaha biyaha leh ee webiyadu ka agdhow yihiin sida ilbaxnimadii ugu horreysay ee ka soo daahirtay dhulka loo yaqaano bilaadu raafidayn oo ah dalalka dhaca inta u dhexaysa labada webi ee furaad iyo dajla halkaasoo hadda ay dhacaan waddamada ciraaqa turkiga iyo suuriya sidoo kale waxaa la mid ah ilbaxnimadii faraacinada ee ka dhalatay hareeraha webiga niil oo ah webiga ugu dheer guud ahaan caalamka caafimaad ahaan biyuhu kama shaqeeyaan keliya horumarka aadanaha ee dhaqaalaha iyo dhaqan ee sidoo kale biyuhu waa nafaqo oo la'aantooda nolosha aadanaha aanay marnaba suuragal ahayn waayo boqolkiiba lixdan iyo labo jirka bini'aadamku waa biyo taana waxay micnaheedu tahay in qofka culayskiisu la eg yahay konton kiilo koob iyo soddon ka mid ah ay biyo yihiin biyuhu waxay lagama maarmaan u yihiin dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin habdhiska qashinsaarka jirka iyo isku dheellitirka heerkulka jirka boqolkiiba siddeetan cudurrada ku dhaca dadka dunida oo dhan waxay ka dhashaan isticmaalka biyo aan nadiif ahayn oo wasaqaysan iyadoo weliba arrintan ay ku badan tahay dalalka soo koraya ama kuwa loogu yeero dunida saddexaad shan ilaa iyo toddoba milyan oo qof ayaa sannad waliba u dhintaa cudurrada laga qaado biyaha wasaqaysan arrinta kale ee u fiirsashada leh waxay tahay in saddex meelood laba meel oo ka mid ah dhimashada dadka ku nool dalalka loogu yeero dunida saddexaad ay sabab u tahay isticmaalka biyo aan nadiif ahayn iyo inaysan helin biyo ku filan oo tayadoodu ay wanaagsan tahay kuwaasi oo kaafin kara dhinacyada nadaafadda iyo noloshooda guudba wargeyska mitro oo ka soo baxa magaalada stockholm ee waddanka sweden ayaa wuxuu sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii daabacay in dad tiradoodu gaarayso hal milyan oo ku nool dalka tuunis ay aragga indhaha beeli doonaan muddo labaatan ilaa iyo afartan sano kadib iyada oo qaar kale oo siddeed milyan lagu qiyaasayna ay arrintaasi halis u yihiin sababo ku aadan isticmaalkooda biyo wasaqaysan cabbirka biyaha biyaha waxaa lagu cabbiraa halbeeg loo yaqaano mitir cubig ama mitir kubo oo loo soo gaabiyo m tiri waxaa kaloo lagu cabbiri karaa litir haddii mugga biyuhu ay aad u badan yihiin waxaa lagu cabbiri karaa k m tiri oo loo soo gaabiyo one cubig kilomitrs halkii litir oo biyo ah waxa u dhigmaa kun sentimitres cubig halkii mitir cubigna waxa uu leeg yahay kun litir ama sida ay soomaalidu u xisaabiso shan fuusta oo min laba boqol oo litir ah una dhiganta kun litir halkii k m trina waxa uu leeg yahay hal bilyan oo mitir cubig roobka isaga waxaa lagu cabbiraa halbeeg loo yaqaano milimitir ee marka la soo gaabiyana loo yaqaano m m halkii milimitir oo roob ah haddii uu ku da'o dhul baaxaddiisu dhan tahay hal kilomitir oo isku wareeg ah waxay ka dhigan tahay in halkaasi ay heshay biyo la-eg hal milyan oo litir taasi oo ka dhigan in halkii m m ay u dhiganto hal milyan oo litir oo biyo ah khayraadka biyaha ee soomaaliya soomaaliya juqraafi ahaan waa daldhaca geeska bari ee qaaradda afrika waxaa lagu tiriyaa dalalka qallalan ee saxre u ekaha ah dhanka cimilada soomaaliya waa mid aad u kulul maadaama ay marto xariiqda dhulbaraha sida oo ay tahayna soomaaliya laguma tiriyo dalalka istiwaa'iga ah ee waxaa lagu tiriyaa dalalka shubhul istiwaa'iga ah maadaama cimilo ahaan ay aad uga duwan tahay dalalka kale ee uu dhulbaruhu maro oo iyagu aad uga sii kulul soomaaliya celceliska heerkulka dhulka soomaalida waa toddobiyo labaatan digrii salsiyas hase ahaatee meelaha ugu dirimaadka badan dhulka soomaalida heerkulku waxa uu gaari karaa mararka qaar labiyo afartan digrii salsiyas waxay kaloo soomaaliya dalalka kale istiwaa'iga ay uga duwan tahay inay hesho roobab badan oo ilaa xad aad looga faa'iidaysan karo roobabka soomaaliya waxay da'aan xilliyada guga iyo dayrta gobollada koonfureedna waxa uu si dheer xagaa oo isna dhowr bilood soconaya waxna lagu beeran karo roobabka ugu badan soomaaliya waxay ka da'aan gobollada koonfureed iyo qaybo ka mid ah gobollada waqooyi gaar ahaan waqooyiga galbeed sababta uu roobku ugu yar yahay gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi barina waxay aqoonyahanada cilmiga bayadu ku sheegeen inay sabab u tahay duufaanno kulul oo ka soo kaca jasiiradda carabta kuwaasi oo halacsada biyaha ku jira hawada gobollada waqooyi bari iyo bartamaha soomaaliya hase ahaatee gobolladan wuxuu allaha ugu deeqay durdur biyo oo dhulka hoos mara sida webiyadana u durdura cagsiga dabeysha mar waliba oo dhanka waqooyi aad u dhaqaaqdo dhibicda roobku ay sii yaraanaysaa halkaasi oo ay ku badan tahay dabeysha mar waliba oo aad dhinaca koonfureed u dhaqaaqdana dhibicda roobku waa ay sii badanaysaa waxaana koonfurta ku yar dabaysha biyaha sannadkii ay soomaaliya ka hesho roobabka waxaa lagu qiyaasaa celcelis ahaan lix boqol oo m m sida aan ka soo xigannay aqoon-yahanada cilmiga bay-ada ku takhasusay labada xilli ee ugu roobabka badan waddanka waa guga iyo dayrta oo ku kala aadan bilaha maaj iyo abriil iyo bilaha oktoobar ilaa iyo noofembar xilli roobaadka biyaha ugu badan ay hesho soomaaliya waa guga wakhtiyada ugu badan ee roobabka ay soomaaliya yimaadaanna waa bartamaha maalinta wixii ka dambeeya salaada duhur wuxuuna gaari karaa ilaa iyo sakhda dhexe ee habeenkii abbaare lix saac oo habeennimo wadarta biyaha ay sannadkii soomaaliya hesho waa saddex dhibic shan bilyan oo mitir kyubig in ka badan boqolkiiba konton iyo lix waxay biyahaasi ka yimaadaan dalka itoobiya taasi waxay micnaheedu tahay in biyaha dalkeennu ay la egyihiin lix bilyan oo mitir kyubig oo keliya ah waana runtii tiro aad u yar marka loo barbardhigo dalalka jaarka nala ah ee kenya iyo itoobiya sida magaalooyinka soomaalidu u kala roob badan yihiin iyo halka uu gaadhsiisan yahay uumibaxooda innagoo soo xiganayna qoraal uu arrintani ka sameeyey cabdilaahi cilmi maxamed oo digtoorada ama b h d-ga ka diyaariyey cilmiga amniga bay-ada iyo maamulka biyaha magaalada ugu roobka badan dhulka soomaalida waa magaalada baydhabo oo sannadkii hesha shan boqol soddon iyo shan milimitir halka uumibaxeeduna uu gaarayo kun iyo siddeed boqol oo milimitir muqdisho ayaana ku soo xigta oo sannadkii hesha roobab gaaraya shan boqol siddeed iyo toban milimitir halka uumibaxeeduna uu yahay kun siddeed boqol toban iyo siddeed hargeysana waxay heshaa afar boqol saddex iyo labaatan milimitir hase ahaatee uumibaxeeda ayaa waxa uu gaarayaa laba kun oo milimitir waxaan halkan ka garan karnaa in uumibaxa dalkeenna uu mar waliba uu aad uga badan yahay inta roob ee aan sannadkii helno heerkulka waddankeenna oo sarreeya awgii magaalada boosaaso oo kale roobabka ay sannadkii oo dhan hesho waa afar iyo toban milimitir halka uumibaxeeduna uu yahay laba kun iyo toddoba boqol oo milimitir waana farqi aad u ballaaran taa oo ka dhigan in boqolkiiba sagaashan iyo shan ay biyaha roobku ay dib ugu noqdaan uumibaxa hawada kuleelka dartii biyodhuleedka biyodhuleedka dhulka soomaalida aad ayay u yar yihiin marka loo barbardhigo biyaha dusha sare mara ee webiyadu ay wadaan inkastoo biyodhuleedku ay yihiin biyaha ugu badan ee ay isticmaalaan dadka soomaaliyeed mi iyo magaaloba dadkaasi oo baahi badan u qaba helidda biyo macaan haddana nadiif ah sidaa oo ay tahay aad ayay u yar yihiin inta aan ka isticmaalno biyodhuleedka waddankeenna warbixin sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii laga qoray adeegsiga biyaha ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in soomaalidu ay biyaha dalkoodu ka isticmaalaan keliya ah boqolkiiba toddobo kuwaasi oo haddana boqolkiiba sagaashan iyo toddobo ka mid ah loo isticmaalo dhanka beeraha halka inta magaalooyinka laga isticmaalona ay yihiin keliya boqolkiiba saddex biyaha webiyada dhulka soomaaliyeed ee xorta ah waxaa mara laba webi oo dhaadheer oo kale ah webiga jubba oo mara dhul gaaraya kun iyo laba boqol oo kilomitir iyo webiga shabeelle oo mara kun iyo toddoba boqol oo kilomitir waxaana shan boqol oo kilomitir dheer webiga shabeelle hase ahaatee waxaa biyo badan oo baaxad weyn webiga jubba maadaama uu yahay laba webi oo isku daran kuwaasi oo kale ah daawa iyo webiga jubba webigan socodka biyihiisu waxay daqiiqad waliba ay gaarayaan toddobaatan iyo shan kun oo litir halka webiga shabeellena ay socodka biyihiisu daqiiqaddii gaarayaan toban kun oo litir waxaana la xisaabiyey marka ay webiyadani kala marayaan magaalooyinka luuq iyo beledweyne waxay kaloo soomaalidu leedahay togag ama waadiyo kuwaasi oo tirobeel ah qaarkoodna biyaha ay wadaan waxay mararka qaarba la siman yihiin webiyada amaba ay ka badan yihiin waxaana togaggaasi uga caansan togga nugaaleed iyo midka tog dheer oo isagu qaatayba magaca gobolka tog dheer kuna dhammaada badweynta hindiya waxaa kaloo jira togag aad u waaweyn oo mara gobollada koonfureed ee soomaaliya kuwaasi oo qaarkood ku dara webiyada halka qaar kalena ay biyaha toos ugu daraan badda gobollada soomaalida badankood waa ay leeyihiin togagga waxaana laga yaabaa in gobol keliya uu haysto afar ilaa iyo shan tog oo aad u waaweyn hase ahaatee aan biyahooda marnaba laga faa'iidaysan nasiib darrada jirtase waxay tahay in togaggan aan laga faa'iidaysan loona arko keliya in biyahoodu ay socdaan inta uu roobku socdo amaba ay socdaan bil ama laba bilood oo roobabka ka dambeeya hase ahaatee brofesor ibraahim axmed faarax oo ku takhasusay cilmiga jeolojiga qaybta biyaha waxa uu sheegayaa in biyaha togaggan aysan joogsan sannadka oo idil haddii dusha sare ay ka qalalaanna ay hoos ka socdaan oo in laga faa'iidaysto oo keliya loo baahan yahay maxaa xalkii muxuu noqonayaa marka biyaha sidee looga faa'iidaysanaya kow waa in horta marka ugu horreysa biyaha hoos maraya in la sameeyo biyo xireenno hoose oo infiltration gallery la yidhaahdo oo biyihii hoose hoos socday qaruuruxa ku hoos socday in la xiro oo markaas toga dhinaciisa laga sameeyo ceel laga sameeyo halkaasi biyihii ay kusoo hooraan ama ware laga sameeyo biyihii halkaas lagu soo weeciyo way socdaan laakiin qayb ka mid ah waxaa lagu soo weecinayaa toga dhinaciisa lagu soo elcinaya ceellaa laga qodayaa meeshaas saaraya haan weynaa la saarayaa biyihii halkaasi dadka ka cabayaan xoolihii ka cabayaan biyo badanaa meesha socda sanadkao dhan ma joogsadaan waa socdaan markuu roobka badan yahayna biyo badanaa amra markuu roobka yar yahayna biyihii waa yaraadan obviously marka maxaa dhacaya marka haddii biyihii hoose la xiro dadkii waa ka faa'iidaysanayaan xoolihii iyo dadkii kulli way ka faa'iidaysanayaan kor marka la aado oo dhinaca buuraha la aado toga dhexdiisa biyaha mara ma aha hal meel keliya inay ka imaanayaan waxay ka imaanayaan buurihii toog badan oo dildilaaca soo raacay oo isbiirsaday ayaa waxay kusoo shubayaan toggaas weyn maxaa la samaynayaa marka biyo xireenno in loo sameeyo togaggaas yaryarka ah in loo sameeyo oo biyihii lagu celiyo meeshaas dadkiiyaa ka faa'iidaysanaya xoolihiyaa ka faa'iidaysanaya dhirtiyaa ka faa'iidanaysaa maxaa ka faa'iidaysanaya xayawaankaa ka faa'iidaysanaya biyi kayd oo meeshaas kugu jira ayay noqonayaan maxaa midda kale biyihii badnaayo toga kusoo dhacayay way yaraanayaan dadkina way ka faa'iidaysanayaan beeraa laga samayn karaa dhulka inta waxay ku xiran tahay dhulka sida looga faa'iidaysan karo in loo helo biyo markaad saas ayaa lagu xallin karaa sidoo kale soomaaliya waxay leedahay oo weliba aad u fara badan ilo durdur oo rabbaani ah kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah isha caynaba ee magaalada caynaba ee gobolka togdheer iyo isha baydhabo oo ah il durdur ah oo sannadkii oo dhan la manfacsado taasi oo mar keligeed biyaha siin jirtay magaaladaasi oo ka mid ah magaalooyinka ugu bulshada badan dhulka soomaalida waxaa kaloo ilahaasi ka mid ah kuwa laba-iyo tobanka bilood ee sannadka ay biyahoodu durdur yihiin kuwa ugu badanna waxay ka yimaadaan silsiladda buuraleyda ah ee goolis badankoodna waxay biyaha ku daraan badaha gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya iyagoo u marinaya togagga waaweyn ee burahaasi sidaba uu mar kale sheegayo jeolojista ibraahim axmed faarax daraasaad badanaan sameeyey cilmi baaris badanaan sameeyey waxaan ogaaday marka in biyahaasi laga qaban karo biyaha markaan waddankii aan kala qaybiyey gobollada waqooyi gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed sidaasaa u kala qaaday gobollada waqooyi buurahaasi la xiriira baddaas gacanka cadmeed la xiriira biyaha ka soo dega laba meel ayay ku horaan togag badana leeyihiin oo soo daata maxaa yeelay dhinacaasi waxaa ka dhacay uplift dhulkii hoose oo qadiimka ahaa ayaa kor u soo kacay ilaa waxay gaarayaan laba kun iyo afar boqoloo mitir ayay ka sarreeyaan badda biyaha halkaas roobkaas ku da'a way soo hooraan hadday soo hooraan xaggee aadaan qaarna dhinaca waqooyi bari waxay ku dhammaadaan toga daroor markaad soo aado dhinaca galbeedka markaad soo aado biyaha ka soo horana waxay kusoo shubmaan toga nugaal say u socdaan waxay aadayaan badi roobka ku da'a waa kala duwan yahay waa kala badan yahay gobolada waqooyi bari ilaa boqol iyo konton laba boqol milimitir ayay sanadkii u ka da-a koonfurta markaad soo fiiriso oo dhanka koonfuray isla buurahaasi oo gaaraya laba kun iyo afar boqol mitir ilaa laba kun iyo sideed boqol mitir gaaraya ro- biyaha ka soo hoora waxay soo aadaan halkaasay soo aadaan badday soo aadaan khayraadka biyaha ee soomaaliya marka laga soo tago roobabka webiyada ilaha durdurka iyo togoga waxaa kaloo jira biyo dhulka hoos mara oo sida webiyada u socda kuwaasi oo ka soo rugmada dalka itoobiya iyaguna si la mid ah biyaha webiyada ugu dara badda gobollada ugu badan ee ay biyahasi maraan waa gobollada dhexe ee soomaaliya sidaba uu mar kale sheegayo ibraahim axmed faarax gobolada dhexe een, biyaha ka- roobka ka daa sida waqooyigo kale ma aha laba boqol iyo konton saddex boqol milimitir ayaa lagu qadaa saddex boqol konton milimitir ayaa lagu qadaa sanadkii inay inay inay ka da'aan laakiin waxay haystaan biyo badan oo ka yimaada een, Ethiopia buuraha dhaadheer ee Ethiopia oo qiyaas lagu qiyaasa afar kun ilaa shan kun oo mili- m- shan kilomitir inay ka sarreeyaan badda ka sarreeyaan biyaha ka soo dega annaga maadaama aan ka hoosayno waa soo daataan biyuhu hoosayna ugu soo maraan hoosna waa maraan korna waa maraan biyihii biyahaasi sidee looga faa'iidaysan karaa waayo biyihi si u socdaan badda aadayaan roobka ka da'a gobolada dhexe ani maraan tegey anoo joogaa maalin roob da'ay roobka wax saacaduu socday roob badanoo da'ay oo oo- muddo hal saac dabayla watay laakiin hal saac waa da'ay roobkaasi xooggiisa banaanka markaan usoo baxay waxaan idhi bal biyihii maanta roobka da'ay bal biyihii bal fiiriyaba banaanka markaan usoo baxna dhulka biyihii waaba ku yaryihiinba aawi biyihii dadki waxay leeyihiin biyaha markuu roobka da'o sidaasay noo dhaafaan xaggee aadaan dooxooyinkaasay raacaan toogaasay raacaan waabana dhaafaanba biyihii dhulkii marka ma helayo awood eh, maxaa la dhahaa uu biyo ku helo undergroundkii biyo badan ma helaya maxaa yeelay biyihii wakti ay hoos ku infiltration ay ku sameeyaan ma helayaan biyihii xoogay ku marayaan waa dhaafeen waxaa ka daran ciiddii dhulkii waxay ka qaadayaan maxaa la dhahaa nafaqadii ka qaadayaan dhulkii wuxuu noqonayaa dhul gabiiba oo sidaan oo kale ah sidaan oo kale markuu noqdo biyi kuma joogsanayaan biyihii waa gudbayaan dhibaatadaas ana aysan dheheen waxaa laga yaabaa laba wiig ama saddex wiig kadib dhulka inuu isbedelaba dhirtii ay maaragtay ay ay qalalasho ay soo bilowda inay qalasho maxaa yeelay biyo badan oo anaafa ma haysato laakiin biyaha hoose waa socdaan waxay ku jiraan artesian falda artesian la yidhahdaa artesian a- a- waa laba lakab dhexdooda ku jiraan oo ah een, clay laba kaley oo saas isu kor saaran dhexdooda oo ah eh, sands sandigaas oo porositigiisi iyo permeabilitiisa aad ay u sarreyso biyihii ka yimaada etoobiya halkaasay soo maraan halkaasay soo maraan ilaa waxay aadaan badda ceelal badan oo laga qoday dhinacaas ilaa ceel buur laga qoday ilaa dhuusamreer laga qoday ilaa matabaan laga qoday guri ceelaa laga qoday markaa soo aado dhinacaasi moqokori dhinacaas markaa soo aado ji- eh, jiidaas aad soo marto ceelasha laga qodoo dhan waxay ku soo baxayaan by pressure waa la qodaya ceelkii adoon matoor iyo waxba saarin biyihii waxaa arkaysaa bug soo dhahayo soo socda biyahaas badan oo intay ka yimaadaan buurahaas badan ee etoobiya ka yimaadaan hoostaasay maraan baddayna ku shubaan sidee looga faa'iidaysanaya dhinacaasoo kale
inkastoo biyaha soomaaliya kuwa dusha sare iyo kuwa hooseba ay yihiin kuwo aad u yar sida oo ay tahay haddana sidii la rabay loogama faa'iidaysto xagga beerashada isticmaalka iyo adeegsiga kale oo ay ka mid tahay in tamar laga dhaliyo horumarkii ugu weynaa ee soomaalidu ay ka samayn lahayd khayraadka biyaha webiyadeeda ee uu la tagay burburkii dalka waxaa ugu caansanaa mashruucii biyo-xireenka baardheere kaasi oo laga dhisi rabay webiga jubba meel u dhow magaalada baardheere wuxuu ahaa mashruuc ujeeddo badan oo faa'iido badan u lahaan lahaa soomaalida ujeeddooyinkiisana waxaa ka mid ahaa kow hakinta iyo yaraynta fatahaadaha webiga jubba iyo in la xakameeyo socodka biyihiisa labo ka dhalinta socodka biyaha quwad koronto ah saddex biyo uhelidda iyo waraabinta dhulbeereed aad u baaxad weyn si loo soo saaro dalag badan oo ka soo go'a beerahaasi afar in la yareeyo biyoyarida ka jirta guud ahaanba waddanka soomaaliya shan in la sameeyo goobo dalxiis iyo kalluumaysi joogto ah labiyo tobanka bilood ee sannadka lix abuuridda fursado shaqo oo aad u fara badan toddobo in biyo xireenku uu waraabiyo dhulbeereed gaaraya boqol iyo toddobaatan kun oo hektar si loo sugo amniga cuntada ee waddanka soomaaliya brofesor maxamed cabdilqaadir xuseen oo ku takhasusay cilmiga beeraha qaybta waraabka kana mid ahaa aqoon-yahanadii ka shaqaynayey biyo-xireenka baardheere ayaa ka sheekeeyey in hiigsiga iyo qorshuhu uu ahaa in korontada laga dhaliyo mashruuca si la geeyo min baardheere ilaa iyo caasimadda muqdisho waraabkana la gaarsiiyo ilaa iyo jubbada hoose Eh, 1998 ilaa 1990-ga waa qacdi markii dhacaysa maaragtay waxaan fadhiyey dooxada jubba ayaan fadhiyey markii dagaalkan u dhacayay waxaan la shaqaynaya marka eh, wasaaradda mataqaanaa eh, dooxada jubba marka waxaan ka mid ahay team ah advisory group maaragtay eh, world bank ayaa markaas na shaqaalaysiiyey marka waxaan ka shaqaynaynay eh, baar deeradaan maaragtay wuxuu maraya xilli ah implementation phase-ka kontraadkii wixii waa dhammaan daamkii in la dhiso eed maaragta waxaa loogu talagalay daamkaas inuu waraabiyo boqol iyo labaatan kun oo hektar inuu waraabiyo waana waa jubbada maaragta sijilib jamaama boqol iyo labaatankaas kun hektar waxay ugu talagaleen hydropower maaragta in laga soo qaado meeshaas xamar la keeno Eh, jubbooyinkana inay siiso korontada hydroelectrica powerkan maaragta xamar ina soo gaarsiiyo Eh, dalag maaragtay lagu abuuro dalagaasna mataqaana wuxuu ahay ujeedadiis in la dhuufiyo sokorta ka mid taha bariis oo ka mid yahay iyo xalmida maaragtay mashruuc aad iyo aad u weyn wahay maaragtay runtii oo ah eh, exportation mashruuca wahay maaragtay waa la saxiixay contract marka aniga waxaan ahay dadkii aad irrigation engineerka u u jooga aniga feasibility studygaan samaynayni waa jeegaraynayni waa taqaan everything marka waxaa marka marka la diyaariyey arrintaana dhacday marka kabtay maaragtaa dhacday maaragtay waxaan kala soo baxay hal documenti maaragtay oo ah oo ku saabsan mataqaana projectkii ayaan kala soo baxay inta kale ma aragtay meesha aga soo cararay sidee meesha agta asadka dhan sida u yeelan sida ku baabaya dowladdii kacaanka inkastoo mashruucaasi uu ka fashilmay haddana waxay horay u hirgelisay mashruucyo kale oo kooban oo aan naf badan lahayn sida biyo kaydiye muggiisu la eg yahay laba boqol oo milyuun oo mitir kiyuub kaasi oo ay ka hirgelisay duleedka magaalada jowhar halka loo yaqaano keliga ama kanaalka shiinaha haradaasi oo loogu talagalay in xilli roobaadka oo biyaha webigu ay badan yihiin lagu leexiyo biyo aad u badan waxaa biyo kaydiye kale laga dhisay meel u dhow magaalada balcad oo isla shabeellada dhexe ka tirsan mashruucii faanoole oo biyo xireen ahaa ayaa isna ka mid ah mashaariicdii horumarineed ee khayraadka biyaha soomaaliya looga faa'iidaystay mashruucyadii guulaystay ee dowladdii soomaalidu ay khayraadka biyaha uga faa'iidaysatay waxaa kaloo ka mid ahaa midkii sokorta looga soo saari jiray warshaddii jubba ama mareerey ee loo soo gaabiyo j s b ee duleedka magaalada jilib halkaasi oo laga hirgeliyey dhulbeereed soddon kilomitir isku wareeg ah oo lagu beeray qasabkii sonkorta laga soo saarayey waxaa kaloo mashaariicda miro dhalay ka mid ahaa biyo-xireen koronto laga dhalinayey kaasi oo laga hirgeliyey deegaanka malendo ee duleedka magaalada jilib halkaasi oo koronto laga siinayey magaalada jilib iyo warshaddii sonkorta ee marerey qorshuhuna uu ahaa in korontada la gaarsiiyo meelo badan oo ay ka mid tahay magaalada kismaayo wuxuuna biyo-xireenkani soo saarayey koronto gaaraysa afar dhibic lix megawayd mashruucan hawshiisu waxay bilaabatay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo saddexdii waxaa loogu magac diray mashruuci jilib amba projecta jilib mashruuca waxaa iska kaashanayay dowladda soomaaliyeed ee waagaa jirtay iyo dowladda midooda sovyeti mashruucii waxaa la bilaabay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo afartii ilaa toddobaatan iyo sideeddii ruushka ka shaqaynayay toddobaatan iyo toddobada markay meesha ka baxeen mashruuca biyo-xireenka faanoole waxaa markaa la wareegay dowladda shiinaha ujeedooyinka mashruuca marka mashruuca wuxuu ahaa mashruuc maaragtay ujeeddo badan kow isku filnaansho xagga cunnada laga gaaro wax soo saarka beeraha laga gaaro labo in lagu xakameeyo webiga juubba waqtiyaasha soo fatahayo saddex in laga dhiso biyo xireen dhalinaya koronto oo afar kun iyo lix boqoloo kilobaat korontaa oo markii sanad loo waxeeyo sanadka ay naqonayso labaatan milyan kilobaat ber hour intaa waxaa daba joogay oo qorshaha mashruuca ku jiray sideed kun iyo laba boqoloo egtar beer dowladeed aheeday in in la tacabgeliyo laguna tacbo bariis intaa waxaa dheer in maaragtay saddex biyomareen amba kanaalyaal oo midka ugu weyn uu ahay konton iyo laba kilomitir mid kaleetana oo ay soddon kilomitir oo maraya dhinaca badaxda ee webiga juuba iyo kanaale isaguna shan iyo labaatan kilomitir ahay ee dhinaca midigta webiga maraya faanoole waxay ku taallaa tuulamalanda meel la yidhaaho juubada hoose wuxuu degmada jilib u jiraa biyaxireenku labaatan iyo laba kilomitir kun iyo sagaal boqol sideetan iyo labadii marka waxaa dhammaaday biyaxireenkii loogu talagalay in beerahana lagu waraabsho biyaha fatahaadana lagu xakameeyo wax soo saarkana biyihiisa kor loogu dhigo biyaxireenka waa dhammaaday gacanka ugu weyn ee konton iyo laba kilomitir ahna waa dhammaaday waxaa markaa la bilaabay wax soo saarkii oo sideedii kun iyo labadii boqol oo eetar oo loogu talagalay wax soo saarka mashruuca la hirgeliyo
guud ahaan toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى